بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله نقول حجرني كتابك علام السنة المنشور للحافظ الحكم رحمه الله تعالى casharka aniga waa laba boqol casharka laba boqol iyo sideed waxaana ku sharaxaynaa su-aasha boqol lixdan iyo sagaal qaala sheikhu raximah llahu tacaala wuxuu yidhi sheikhu idaa qiila lana haddiina la ku yidhaahdo hal lisu- eh, hal isujuudu lisanam in sanam loo sujuudo ama waxa weeye wast- uh, walistihaanatu bilkitaabi kitaabka la ihaanaysto macnaha ama qashinqub lagu tuuro ama lagu istaago ama qur-aankii dhibaato loo geysto wasaba rasuul ama rasuulka la caayo waxa weeye walhazlu bidiini diinta lagu istihzaa'o wanaxwu daalika iyo wixii la mid a haadihi alumuur alarbaca iyo wixii la mid a haddiina la ku yaraahdo waxa weeye haadihi alumuur kulluhaa waa kufr ca- camaliyi ay macnaha haddii la yidhaahdo waa kufr camali falima la falima falima takuunu maxay u noqotay arrimahani mukhrij min al- min almilla afartan arrimood maxay u noqdeen kufru akbar waqad caraftum idinka oo ku tacriifiyey kufra asqar kufra camali wuxuu rabaa shiikhu inuu halkan ka, ka jawaabo ishkaal tacriiftiisa ay keenayso waayo markuu kufriga soo qeybiyey kufra akbar iyo kufra asqar ayuu kufra asqar wuxuu ku tilmaamay oo ku tacriifiyey kufra camali haddaba hadduu yahay kufra asqar kufra camali hadduu yahay afartan arrimood oo in sanam loo sujuudo culummadu waxay isku itifaaqsan yihiin haddii sanam qofku u sujuudo ka hor ijmaacan inuu gaal yahay oo mukhrij min almilla uu yahay ama uu kitaabka qur-aanka ihaaneeyo oo ku istaago matalan ama qashinqubka ku tuuro waa gaalnimo cad weeye waa kufr akbar amase uu nebiga caayo ama ilaahayba caayo iyaduna waxay noqonaysaa kufr akbar ama qur-aan eh, diinta ilaahay uu ku istihzaa'o iyaduna kufr akbar bay noqonaysaa idan marka arrimahan afarta ah waa kufru waxa weeye waa arrimo ka dhaca jawaarixda oo qeybna qowli yihiin oo qowlka ka dhaca carabka sida eh, sabu rasuul ilaahay rasuulkoo la caayo iyo alistihzaa bidiin waa camalu lqalb waa camalu lisaan carabkay ka dhacaan sujuud loo sujuudo sanam iyo qur-aanka oo dhibaato loo geysto oo ama qashinka lagu taro ama lagu istaagana waa camalu ljawaarix idan marka afartan arrimoodba ma aha camalu lqalbi sida daahirka ah ee waa camal aljawaarix haddii marka lagu tacriifiyo la yidhaahdo kufru asqar waa kufru camali dee waxaa ka dhalanaysa maxay afartaani marka diinta looga baxa taasuu rabaa marka ishkaalka ah inuu meesha ka saaro culummaduna waa isla ogol yihiin afartaani inay yihiin mukhrij min almilla inay yihiin waa isla ogol yihiin oo sheikh islaam ibnu teymiya kitaabkiisa asaarim almasluul wuxuu ku keenaa qofka ilaahay caayay ama rasuulka caayay waxa weeye kharaja min alislaam inuu diinta ka baxayo sidoo kale isxaaq ibni raawe wuxuu soo guuray ijmaac inay tahay arrimahaasi waxa weeye gaalnimo cad inay tahay marka ishkaalkaasi ma yimaadeen hadduu markii horeba ku tacriifin lahaa kufra asqar ama kufri duuna kufr laakiin haddii kufri camali la yidhaahdo ishkaalkaana meesha soo gelay idan ishkaalkaa meesha in laga saaro waay wuxuu yidhi marka jawaabta iclam ogow uu yidhi ana haadihi alumuur alarbaca afartan arrimood wamaa shaakalaha iyo wixii la mid ah noocay doonaanba ha noqdeene afartaa arrimood iyo wixii la mida wa in kaanat haddii haba ahaato camaluljawaarixe waxa weeye laa taqacu ma dhacdo oo daahirka waxaad moodaysaa camaluljawaarix laakiin wuxuu leeyahay shiikhu asalka afartaas arrimood iyo wixii la mida waxay timaadaa bacda dihaabi camali alqalbi markii camalulqalbi la waayo waa inagii soo tacrifinay iimaanka oo niri waa camalulqalbi iyo qowlulqalbi qowlulqalbi waa atasdiiq baynu niri camalulqalbina waxaynu niri waa anniya waxa weeye walikhlaas waxa weeye walmaxaba arrimahaasoo dhan marka qof sanab u sujuudaya ma jiro buu leeyahay shiikhu iyada oo iimaankii qalbigu joogo ma dhacayso inuu sanab u sujuudo waa arrin aan dhici karin qof kitaabka qur-aankaa ku istaagaya ama qashin ku daraya oo qalbigiisa iimaan ku jiraa wax dhici kara maaha waa wax mustaxiila waxa sidoo kale qof nebiga caayaya ama ilaahay caayayaa waa qof qalbigiisa aan iimaan ku jirin diinta oo lagu dheeldheelana waa saas idan afartan arrimood iyo wixii la mid ah daahirkay ka yihiin camalul jawaarix laakiin asalka ictiqaad baa la xidhiira oo waxa weeye qofku markii camalul qalbi laga waayo oo markuunan qofku ixtiraam u haynin kitaabka qur-aanka ah dee sidii buug wax lagu qorqoray buu iska tuuraya hadduu rabo laakiin hadda waxa loo ixtiraamayaa oo loo dhowrayaa oo loo qadarinayaa waa camalulqalbi haddii camalulqalbi marka meesha ka baxo waxa weeye markaas ixtiraamkii meesha ka baxaya taas ayuu marka shiikhu ishkaalkii ku saaray oo waxa uu yidhi arrimahaani waxa ay ka dhacaan qalbiga markii la waayo camalul qalbigii oo maxabbadii iyo tawqiirkii iyo weynayntii iyo ikhlaaskii la waayo iyo niyadii wanaagsanayd ayay arrimahanoo kala yimaadaan oo gaal bay ka suurtoobaan qof mu'mina kama suurtoobaan arrimaha noocaana waa saxiix laakiin waxaa ka wanaagsan marka horeba siday culammadu caddeeyeen in la yidhaahdo kufru asqar kuma koobna camal keliye oo camal jawaarix kuma koobnee kufru asqarku waxa weeye waa wixii deliil ku sugnaaday oo lagu tilmaamay gaalnimo oo markaa duuna kufril akbar ah sida axaadiidta aynu soo marnay laa tarjicuu bacdii kufaaran yadribu backum riqaaba bacdin oo kale axaadiidtaas oo kale lagu idlaaqay ayaa la yidhaahdaa waa kabaa'ir laakiin arrimaha noocan oo kale waxa weeye ma aha marka kufri asqarka waa in lagu tacriifiyo la yidhaahdo in la yidhaahdo kufriga kufri asqar weeye laakiin kufri camal haddii la yidhahdo waa dhibaato marka arrimahan waxay ka dhacayaan ma aha kufri asqar afartaani waa kufri akbar waana ku gaaloobaya qofku diintana waa kaga baxaya waxa uu yidhi shiikhu marka isagoo weli sii wada haadihi alumuur laa taqacu kama dhacdo oo kama imaanayso ilaa min munaafiqin maariq mid munaafiq ah oo aad iyo aad nifaaqnimada ugu xeel dheeraaday sidii cabdullahi ibnu ubey ibnu salool oo kale iyo ayay arrimaha noocaana ka dhacaan oon qalbigiisa iimaan ku jirin oo gaalnimo qarsanaya laakiin carabka keliya kale laa ilaaha illa allah maxamedan rasuulullah taas ayay ka dhacaan sidaa daraaddeed buu yidhi maxaa ku xambaaray nimankii munaafiqiinta ahaa oo ghaswatu tabuuk markii ay tabuuk laga soo noqday waatay maalin ay nebiga calayhi salaatu salaam iyo saxaabada iyo ay caayeen oo ku istiisaa'een oo macnaha laba qowl baa la wariyaa inuu yidhi cabdullaahi ibn ubay ibn cabdullahi ibn ubay ibn salool waxa weeye kuwaani waxay la mid yihiin markii laba wiil isdagaalameen oo midna muhaajiriin ya midna ansaar ayuu markaas waxa uu yidhi waxay la mid yihiin sabi waxa weeye sami kalbaka yaakulka eygaaga dherji ha ku cune cayili markaa kabacdi ha ku cuno wuxuu u jeedaa macnaha markaasuu yidhi lain rajacnaa ila almadiinati layukhrijana alacazu minha aladal nebiga iyo saxaabaduu u jeedaa kuwa dulliya isaga iyo raggiisana wuxuu jeedaa rag sharaf leh marka qaarna culamadu waxay yidhaha maya waa qowlkoodii ay yidhahdeen markii laga soo noqday oo tabuug laga soo socday ay yidhaahdeen qaarkood maa ra'aynaa ma aanu arag waxa weeye qura'na haaulaa saxaabada iyo nebiga u jeedaan kuwo ka caloola waaweyn oo ka cunto badan kana baqdin badan oo markii jihaadka lagu jiro way cararayaan carabkoodana been bay ka sheegayaan markaasaa wiil iyaga la qabiilhaa cawf oo saxaabiya oo iimaankiisu saxiixa baa ku yidhi baa layi kadabta innaka munaafiqun munaafiq baa tah nebigu arrintu u sheegay waatay markaa aayadaha ka soo soo degeen waxa weeye oo munaafiqiintii oo dhan arrintoodii caddaysay yaxdaru lmunaafiquuna an tunazila calayhim suuratun tunabihum bima fii quluubihim qul istaazuu in allaha mukhrijun ma kuntum taxdaruun walain sa'altahum layaquulunna inamaa kunaa nakhuudu wanalcab markii la weydiiyey waxay idhahdeen waa ku cayaareen cayaar bay naga ahayd qul abillaahi wa aayaatii wa rasuulii kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum ha cududaaranini baa la yidhi oo cudaarka iska daaya waad gaalowdeen bacda iimaanikum markaad mu'miniin ahaydeen ka bacdi culummadu marka waxay yidhaahdeen munaafiqiintu awalba mu'miniin ma ahayne iimaankaa laba ah iimaan xaqiiqi oo waxa weye qofku uu mu'min yahay dhaahiran wa baatilan kaas waa iimaan xaqiiqi ah iyagu laakiin iimaankoodu waa iimaan xukmi xukman bay mu'miniin yihiin oo waxa weeye daahirkaa lagula dhaqmay laakiin allah baa qalbigooda og oo waxa weeye markaas ilaahay baa kula xisaabtamaya quluubtooda wixii ku jiray marka iimaankii xataa daahirka lagula xisaabtamayey ayaad ka ridowdeen wey marka wayna dheheen allah wuxuu yidhi yaxlifuuna billaahi maa qaaluu walaqad qaaluu kalimata alkufri wa kafaruu bacda islaamihim wahammuu bima lam yanaaluu marka kelimata alkufri bay ku hadleen waana gaaloobeen waxayna ku istihzaa'een rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii idan gaalnimo cad bay la yimaadeen markaa marka calaa kulli xaal masaladan waxa weeye culummadu waxay caddeeyeen ahlu sunnuhu kufriga diinta lagaga baxo inuu ictiqaadi noqon karo oo camalulqalbi uu noqon karo oo haddii tasdiiqii iyo camalulqalbi uu qalbiga laga waayo qofkii waa gaaloobaya wuxuu noqon karaa camalu lisaan qowlu lisaan qowl uu qofku ku hadlay sida ilaahay uu caaye ama rasuulka caaye ayuu ku gaaloobi karaa wuxuu noqon karaa camaluljawaarix oo afcaal ah ficil uu sameeyey sida sanam uu u sujuuday ama kitaabka qur-aanka uu markaa waxa weeye dhibaato u geystay ayuu noqon karaa marka ma aha iyo wixii la midaba marka ma aha macnaheedu camal kasta oo carabka laga yidhaahdo ama xubnaha laga yidhaahdo inaan lagu gaaloobayn ma aha ee waa lagu gaaloobayaa hadduu yahay waxaasi wax gaalnimo keena oo hadda qofka qalbigiisa yaa ogaan kara allah unbaa og marka xukumka daahirka naxkumu bidawaahir ayuu yidhi nabiga calayhi salaatusalaam wanatawalla saraa'ir ila allah wixii qalbiga ku qarsoon ilaah baa garan laakiin xukumka waxay culummadu siinayaan waxa daahirka ah hadduu qofku ku hadlo kelmad gaalnimo ah waa gaaloobaya hadduu yidhaahdo xataa qalbigayga waxaa ma ahayn aday kuu tahay laakiin waa gaaloobaya qofku kabacdi ha soo toobadkeeno ha soo noqdo hadduu run sheegayo waxa uu yidhi markaa aakhirkiiyo gebagabada wuxuu yidhi shiikhu wa naxnu lam nucarif buu yidhi kuma aanu tacriifin kufru camali macnahaan u jeednay ma aha camal kasta iyo ficil kasta oo la sameeyee waa kii aan caqiida ku xirayn laakiin dee yaa caqiidadii ogaan kara qofka iima camalkan uu sameeyey ayaa xukum la saari karaaye qofka qalbigiisa wax ku jiray cidna ma ogaan karto ilaah baa garan kara ilaah ayaa garan kara markaa qofku inuu is-ilaaliyaa la rabaa oo waxa weeye qowlkiisa iyo ficilkiisa iyo ictiqaadkiisa intaba ilaashado markaas ayuu qofku ka badbaadayaa dhibaatada noocaas oo kalea wa ilaa haddii kale dad badanoo waxaad arkaysaa isaga istihzaa'aya diinta oo ku jeesjeesaya gaalo iska raacaya warkood waxa weeye ilaahaiyo rasuulka caayaya mujarad uu ilaahaiyo rasuulka caayo qofku waa ku gaaloobaya qalbigiisa maantao dhan islaamnimaha sheegto laakiin waa ku gaaloobaya waa inuu toobad keenaa oo soo noqdaa oo mar labaad kelimatu tawxiid uu la yimaadaa oo islaamka soo gala wey haddii kale waa ku gaaloobaya mana loogu cududaaraya arrimahan oo kale macluum min addiini bidaruura la yidhahdaa ma loogu cududaaraya jahli iyo waxa weeye wax kale midna la isuguma cududaaro waa arrin khatara weeye sheekh islaam ibnu teymiya kitaab dhan buu ka qoray oo la yidhaha asaarim almasluul calaa shaatim rasuul marka si aan ishkaalkanba inoogu imaan marka horeba waxaanu leenahay kufriga waa kufru akbar iyo kufru asqar kufru asqarna waxaa soo gudageli karaa waxa weeye tacriiftiisu waa axaadiitaas lagu tilmaamay kelimatul kufri laakiin haddana kabaa'ir ah oo culummadu caddeeyeen walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin